asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo warramaya in maanta ay kulan ku qaadanayaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaa oo lagu wado in lagu soo gebagabeeyo xiisadda u dhexaysa labada maamul ee ka jirtay magaalada gaalkacyo xaaladda magaalada caabud waaqa gobolka galgaduud ayaa lasoo sheegayaa in saaka ay degan tahay kadib markii tuulooyin hoos yimaada degmadaasi ay ka dhaceen dagaallo sababay dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo u dhexeeyey maleeshiya beeleedyo safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan ay muqdisho ka hirgelinayaan cisbitaal qaabilsan hooyada iyo dhallaanka isaga oo xusay in dowladda hoose ee xamar ay ka caawinayaan arrimo kale wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo socdaal ku tegay magaalada waa magaalada hobyo dekeda ku taalla ayaa waxa ay sheegayaan in markii waa maraakiibta ku soo xirata marsada hobyo qiimo dhimisa uu samayn doono maamulku isbeddel dhanka dhaqaalaha ayaa laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ay ka socdaan doorashooyinka aqalka hoose taasi oo sabab u ah ergooyinka faraha badan ee ku qulqulaya xarumaha dowlad goboleedyada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo duubabka dhaqanka ayaa magaalada jowhara ku qaatay kulan looga hadlayay sida haweenka ka mid ah xildhibaanada ee aan weli la dhaarin ay mari lahaayeen dhaarta akhbaraadka caalamiga ahna dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu furanta waa in ay u furan tahay in uu daayo qaybo ka mid ah barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyey madaxweyne obama iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha ururka midooda yurub uu markaasi tilmaamay in doorashada donald trump ay caqabad ku noqon doonto xiriirka maraykanka iyo midooda yurub
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kulanti wacaana wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkani waa raadiyo muqdisho oo u diyaar garooba warka oo faahfaahsan madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay kulan ballaaran ku yeelanayaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka oo lagu soo xalinayo ama lagu xallin doono colaadda ka jirta magaalada gaalkacyo waxaana ka qaybgelaya kulanka ay yeelanayaan labada dhinac xubno ka socda qaramada midoobey iyo xukuumadda soomaaliya wariyaha iyaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa nooga soo diray magaalada gaalkacyo xaaladda magaalada gaalkacyo iyagoo mid degan ayaa waxaa haddana soconaya dadaalo nabadeed oo lagu xalinayo xiisadaha colaadeed ee muddada ka badan afartanka hesha ka taagneed magaalada gaalkacyo kadib markii sharigelinkii dambe ay magaalada gaalkacyo soo gaareen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland kuwaasi oo sheegay inay magaalada gaalkacyo u yimaadeen dhamaystirka heshiiska ay ku kala baxideen magaalada duba ee dalka shirkadda imaaraadka carabta waxaa la filayaa maanta inay dhacaan kulamo dib lagu heshiisinayo madaxdaasi taas oo lagu gorfeynayo sidii lagu soo afjari karo colaada dhibaato ay kusoo noqnoqotay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo lagu wada sidoo kale inay kulamadaasi kasoo qayb galaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya qaarkeed iyo mas-uuliyiin ka socota beesha caalamka deganaanshaha magaalada gaalkacyo ayaa ah midda farxad le ugu bulshada ku nool magaalada gaalkacyo maadaama ay jiraan kumanaan qorsoo iyagu weli ku dhibaataysan daafaha magaalada gaalkacyo islamarkaana aan haysan agabyada isaaska waa nolosha bini aadamka isku soo wadadubo markii horeysa ee madaxweynayaasha galmudug iyo puntland ay soo galeen magaalada gaalkacyo tan iyo markii dagaalkan uu ka qarxay lixdii bishii octoobar magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
dadkii ka barakacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka madog oo aada u badanna waxaa lasoo sheegaya in xaalad nololeed ay ku hayso duleedyada magaaladaasi iyadoo weliba xilli hulaylo ah lagu jiro waxaana cabashooyin ay kasoo baxayaan dadka shacabka ee ka barakacay magaalada kuwaasi oo dalbanaya in la xaliyo colaada magaalada gaalkacyo ka jirta dhanka caabudwaaq haddii aanu eegnana magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa saaka degan kadib markii shalay tuulooyin hoos yimaada magaaladaasi ay ka dhaceen dagaallo soobay dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo u dhexeeya maleeshiya beelada wadadega gobolka wariyayaga cabdikaliin axmed bulxan ayaa nooga warramay xaaladda magaalada iyo sidii wax u dhaceen waxaa saakay xaalada gaasho ay ka jirtaa deegaha shalay isku horimaad uu ka dhacay kaasi oo u dhexeeyey dad reer guura ah isku horimaadku waxa uu ka dhacay inta udhexaysa deegaanka yuucaale iyo magaalada harare waxaana goobta isku horimaadku uu ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan reer guuraaga xoolo dhaqatada ah kuwa oo isku haya daarka iyo deegaanka isku horimaadka oo laba waqti dhacay ayaa waxaa khasaaraha badan uu dhacay kii dhacay cashar liiqii ama ku dhawaadkii maqsidka iyadoo dooradiina mid kooban uu dhacay kaasi oo aanmalin wax khasaaraha marka wararka hadda aanu ka helino areas waxa ay sheegayaan in khasaaraha dagaalkii shalayto oo waqtiyo kala duwan dhacay uu gaaraya ilaa shan ruux oo ka tirsan maleeshiyaadkii labadaasi dhinac ku dagaalamayay ma jirto cid ku baxday debinta xiisadaasi waxaana maleeshiyaadkii dagaalamay iskooda ay markii qorahada dhacday ay ugu kala tageen deegaankaasi walow ay suurtagal noqon karto in mar kale ay isku soo laabtaan maadaama aysan jirin cid ku dhex maqan madaxdan maamulka iyo odayaasha dhaqanka deegaanada xeraale iyo cabudaq ayaa xidhiir dhinaca isgaasiinta u dhex maray laakiin weli ma jirto cid ku dhaqaaqday goobtaasi oo gaartay si ay u xadidaan maleeshiyaadkii shalayto halkaasi ku dagaalamay inta badanna markii roobabku da-aan ama waqtiyada reer guuraagu isu soo dhawaadaan waxaa dhacaa xiisadaha nooca oo kale iyagoo iska haysanaya in daaqa iyo deegaanka ay isla yeeshaan ama si nabada ku wadaagaan
aad buu mahadsan yahay cabdikariin axmed bulxan haddii alla yidhaahdo waxyaabihii kusoo kordhaa dhinacyadaasina waxaad la soco doontaan wararka iyaga soo socdaa siba magaalada gaalkacyo iyo shirka lagu wado halkaa inuu ka dhaco haddii ala yidhahdo waad dhegaysan doontaan waxaa ka soo kordha safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya mudane olgan bekard ayaa sheegay in dhowaana ay muqdisho ka hirgelinayso dowladda turkigu isbitaal qaabilsan hooyada iyo dhallaanka isagoo dhinaca kalena xusay in dowladda hoose ee xamar ay ka caawiyaan arrimo kale hadalkaa waxa uu jeediyey xilli uu ka qaybgelayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxaa telefishinka qaranka iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda waxaana markaasi safiirka arrimaha isagoo ka hadlaya uu yidhi
Şimdi e, bizim Mogadiş'teki ilk hayata geçirdiğimiz projelerden birisi e, yolların asfaltlanmasıydı. Özellikle havaalanından şehir merkezine soomaaliya inen yolun mashruuc ugu horreeya aan ka asfaltlanması.
fulino wuxuu ahaa laamiyada inaan sameyno Biz o tarihten bu yana birçok caddeyi e, Mogadiş'te labada kun asfaltladık, iyo koo iyo tobanka asfaltlanmasına ilaa yardımcı haddasa olduk.
mashruuceeni aan sameynay kabacdi laamiyo badan aan Ama dhisnay aynı ilaa haddana aan zamanda dhis- Mogadiş'in dhismaheeda wadnaa belediyesinin kapasitesinin e, güçlenmesine yardımcı olduk.
sidoo Bugün kaleeto anaga Mogadişu Belediyesi aas e, aaska Kızılay'ın mm, elinde gobolka bulunan banaadir 70 inuu araç, xoogaysto e, ayaan u makine shaqaynaa parkını, maamulka gobolka e, banaadir her gün kullanmaktadır.
maamulka gobolka banaadir ayaan Bunu ka Somaliler caawinaa yapmaktadır.
in E, her ay türlü, e, awoodooda iyo waxdhowr ay u yeeshaan in araçların howlahoodii ma- bakımından, e, gobolka ay ayaga ay her- samaystaan hepsini waxaana siina qalabo aad u badan qalabahaasan nolol maalmeedkoodu ayay ku shaqaystaan waxaana ku shaqeeya qalabahaasi ee, muwaadiniin soomaaliyiin ah xiliyada soo socda ee, maamul maamulka gobolka istanbul iyo maamulka ee, gobolka muqdisho mm, mashruucyo ay isla wadaan ayaa waxaa jiro mustaqbalka dhow inay fuli doonaan laamiyo ka mid ah laamiyada magaalada muqdisho mashruuciisa bilowgeeda Ee, heshiiskaasi wuu dhammaaday.
Belediyesiyle işbirliği içinde e, bir takım yolları e, asfaltlayacak.
laamiyadaasina way dhisi doonaan laamidaas ka bacdina waxaa ku xidhi doona mashruuciisa oo Eğer socota hastane konusunda ise e, Su aşağıla var, hastanemiz, o ah.
e, biliyorsunuz Ee, Addas.
e, birkaç tane hastanemiz var. Ee, bir tanesi e, Recep Tayyip Erdoğan e, Somali e, Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Ee, Büyük bir hastane.
soomaaliya hadda waxaa ka furan Isbitaal maxay ahayd laba waa.
isbitaal oo anaga aan leenahay isbitaalka ugu horeeya waa Recep Tayyip Erdogan isbitaalka kaas oo ah isbitaalka ugu weyn Onun hadda yanı Tanzania sıra e, Benadir'deki eski Deva Hastanesi'nde Een, ka labaadna wuxuu noqonayaa isbitaalka Benadir oo ah isbitaalkii hore oo Deva çok yakın bir e, gelecekte e, yardım eli oo haatan ee, ku hoos shaqeynaya isbitaalka Recep e, Tayyip faaliyeti, Erdogan yani inşa edilen e, çocuk ve kadın doğum hastanesi de e, önümüzdeki günlerde e, hizmete açılmış olacak.
sidoo kale tan isbitaalka saddexaadna waa la fur- waan waan waa la furi doonaa isbitaalkaas oo ah isbitaalka hooyada iyo E, dhallaanka Somali halkın hizmetine e, ku- hizmetinde e, çalışmasına devam edeceğiz.
olgambeker safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya ayuu ahaa dhegaystayaal oo ka hadlayay isbitaal hooyada iyo dhallaanka u gaara oo dowladda turkigu ay ballan qaaday in muqdisho ay ka hirgelinayso waaya wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo socdaal shaqo ku tegay dekedda hobyo ayaa tilmaamay in maraakiibta kusoo xirata marisada hobyo ay qiimo dhimis u samayn doonaan maamulka galmudug maxamuud cabdi diirshe ayaa warkan halkan nooga soo diray wafdigan wasiirada ee galmudug ka socda ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug burhaan warsame cigaal iyaday qayb ka ahaayeen wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug cusmaan maxamed cali socdaal wasiirka ganacsiga iyo warshadaha cabdiladiif cabdulaahi warsame iyo mas-uuliyiin kale wasiirada ayaa kormeeray marsada dabiiciga ah ee degmada hobyo ee gobolka mudug waxaana ay sheegeen in hadda kadib ay wax ka soo degi karaan kana dhoofi karaan marsadan iyadoo la isticmaalayo shactar dhowaan halkaasi soo gaaray cumar cali weheliya oo ka socday shirkadda shactarkan keentay hobyo ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu shaqaynayo iyo sida uu muhiimka ugu yahay howlaha dekedda sactar u sahlaya badeecada ka timaada dibadda ee doomaha iyo maraakiibta sidaan inuu si sahlan uga soo dejiyo dusha sare ee ee doomaha iyo maraakiibta deetana uu keena ceebta weyn sactarka wuxuu qaadaa saddex boqol oo tan markiiba wuxuu leeyahay wiish isaga ka soo qaadaya xamuulka saaran doomaha iyo maraakiibta wiisha gacanka markuu fidiyo waa siddeed iyo toban tan gacankiisaan hoose ee wax ku soo qaadayana waa laba tan marka waxaa saalan doonta oo idin inuu laba mar dejiyo waa maalin gudaheeda gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayaa u mahad celiyey ganacsatada keentay shactarkan waxaana uu ku booriyey ganacsatada inay maalgashadaan degmada hobyo oo ah magaalo fursado badani ka bannaan yihiin
tani waa bishaaro iyo khayr usoo kordhay degmada deegaanka galmudug iyo guudaha dalka soomaaliyeed ama gobollada dhexe waxaan uga mahad celinaynaa milkiilaha iibaan beni warsada isaguu suurta geliyey arrinkaas inuu noo sameeyo waxaan leenahay ilaahay ajar ha kaa siiyo kolley waxaa dadka u qabato adna ku anfici doona annagana waxaa nala ka rabaa mas-uuliyadda ah haddaan nahay ga- dadka maamulka ah ama dowladda sare ha noqoto ama ha noqoto maamulka degmada ama ganacsatada inaan ka faa'iidaysano oo aan u horseedno deegaanka in hoole ka bilaabo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug burhaan warsame cigaal ayaa sheegay in maamul ahaan ay canshuur dhaaf u samayn doonaan maraakiibta iyo doonyaha ganacsi ee ku soo wajahaan degmada hobyo
inta ay dhibaatadu naga haysatay in dekedda ay si dabiici u shaqayso in maanta uu yimid uu diyaar yahay oo landcraftkii mataqaanaa ugu horreeyey uu yaalo oo mid casri ah mid casri ah oo runtii eh, sida horeyba eh, aad eh, warbixino gaar aan ku siinay eh, uu yahay sactar casri ah oo eh, waxa wixii loo baahdo sidoona dejin kara markabna dejin kara arrintaa waa arrin muhiim ah faa'iido noo leh Ee, waxaa kaloo jira oo runtii muhiim ah marinkii dekedii hobyo oo aad dhibaato badan ka jiri jirtay maadaama wadda aysan lahayn wadda laami aysan jirin maanta gacanta lagu hayaa waxay maraysaa meel gebagabaa Een, waxaan rajaynaynaa marinku inuu noqdo boqolkiiba boqol haddana waxa ka dhimanaya in wax yar ay tahay Ee, sidoo kale macaamiisha ganacsatada soomaaliyeed diyaar bay u yihiin Ee, qaarna waa waa waa bilaabeen hawshii horena dee waa u furnayd dekeddu waa shaqaynaysay haddana waxa weeye ganacsato fara badan ayaa hantidooda halkan runtii u soo wada qaarna hadda ay soo wajahan yihiin qaarna ay ku mashquulsan yihiin sidii ay ku iman lahaayeen Ee, sidaas darteed marka waxaan sheegaynaa in cashuur dhaaf ama qiimo dhimis meesha u hooseysay oo ganacsatadu ay ay mataqaanaa ku diisan doonaan oo ay faa'iidooyin dheeraad ah oo aan meelaha kale laga helin in mataqaan halkan laga heli doono saasaan u sheegaynaa kusoo dhiirada wax walba oo aad jeceshihiin waad kala kulmi doontaan galmudugna gacmo furan ay kusoo dhaweynaysaa maxamuud cabdidiirshe warbaahinta qaranka hobyo
isbeddel dhanka dhaqaalaha iyo horumarka ayaa laga dareemayaa magaalooyinka ay ka socdaan doorashooyinka aqalka hoose ee dalka taa oo markaa sabab u aha laleeyahay ergooyinka faraha badan ee ku qulqulaya xarumaha dowlad goboleedyada siraaji sheekh isxaaq oo baydhabo ku sugan ayaa waxa uu ka warramayaa xaaladda magaalada baydhabo ka jirta iyo sida horumarku halkaa uga socdo iyadoo ay jiraan magaalooyin kale oo sidaas si lamid ah laga dareemayo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa
aada umahadsan tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya sa aad la socotidba maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaa lasoo gebagabeeyey faskii labaad ama wejigii labaad ee doorashooyinka shalay oo jimco aheed iyo maanta oo sabtigaaba runtii guddiga doorashooyinka waxay ku mashquulsan yihiin sidii loo sharciyeelan lahaa qaar ka mid a ergooyinka dooranaya xubnaha aqalka hoose wax doorashaa ma jiraan magaalada waxaa si aada ugu soo qulqulaya runtii ama soo buuxdaafiyey ergooyin ka kala imaaday qaar ka mid a gobolada dalka kuwaas oo dooran doona xildhibaanada baarlamanka ama xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya magaalada baydhabo lixdan iyo sagaal xildhibaan ayaa ay ku dooran doonaan ergooyinka waxaa sidoo kale ku sugan mushraxiin aada u tiro badan oo xildoona oo runtii diyaar waa inay u tartamaan xilkaasi oo aada iyo aada u tiro badan marka waxaa runtii doorashooyinkaasi saameyn weyn ay ku yeesheen ama runtii ka faa'iidaysanaya ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa jirta in hoteelada la seexanayo oo kale ama ku yaala magaalada baydhabo maanta aan laga helaynin meel ama laga bokan garaysanayn meel laga seexdo oo dadkii ergooyinkii iyo musharaxiinta runtii ay degan yihiin muqaaxidaha laga cunteeyo oo kale aada moodid in aad ay u mashquulsan yihiin marka magaalada baydhabo runtii waxaa qofkii xilli hore ugu dambeysay soo xasuusanaya labada kun iyo lixdii xilligii dowladii allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf kumeel gaar u ahayd magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xilligaasi oo runtii magaalada ay ahayd magaalo si aada dadka ay ugu soo badanayeen oo xilligaasi ayaa lasoo xasuusanaya aada moodaa marka horeyna saa lu socotid xubnihii aqalka sare ayaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ay ku doorteen haddana ilaa iyo dhowr iyo labaatan xildhibaan ayaa lagu doortay xildhibaano aada u fara badanna waa ay dhiman yihiin marka dadka si aad ay ugu diyaar garoobayaan amnigana si guud ayaa loo sugay koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo hadeertan doorashooyinka ay ka dhacayaan ayaa amnigeeda la sugay marka jawgina mid aada iyo aada u degan waaye nabadgelyadana waxaad moodaa magaalada baydhabo in laisku halleyn karo oo habeenkii xilli kasta laiska soconayo xalay ugu dambeysay runtii waxaa magaalada baydhabo aan ku arkay salax lagu ciyaaro kubadda cagta oo afar sac iyo wax la jiraan dhalinyaro soomaaliyeed xilligaasi balooni ku ciyaareeyey garoonkaasi marka taas waxay ku muujinaysaa nabadda ka jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa
aada u mahadsantaha siraaji sheekh isxaaq ayuu ahaa oo baydhabo ku sugan ururka haweenka qaranka xubno ka socda iyo dubabka dhaqanka ayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxa ay ku yeesheen kulan looga hadlayay sidii haweenka xildhibaanada ah ee aan la dhaarin loo sii lahaa fursad lagu dhaariyo wariyahayaga abukar maxamed bacdle ayaa jawhar nooga soo diray warbixin ku saabsan kulanka kulankani ay maanta ku yeesheen magaalada jowhar ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo duubabka dhaqanka hogaamiya ee ku nool goobaha uu ka arrimiyo maamulka hirshabeelle ayaa si weyn uga wada hadlay in la dedejiyo dhaarta sagaal iyo toban haween ah oo ka mid ah boqol toddoba iyo tobanka xildhibaan ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo aan weli la dhaarin waxaa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid a duubabka dhaqanka waxayna caddeeyeen in dhankooda wax caqabadaha u imaanaynin ugaas maxamuud ugaas cali oo ku hadlay codka duubabka dhaqanka ayaa ugu horreyntii kulankaasi ka hadlay sacdii maxamuud uur sacde burris oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankeeda waxay sheegtay howshii adkeed oo tilay baarlamaanka hirshabeelle qaar ka mida in laga soo gudbay inkastoo qaar kalena ay horyaalaan waxayna codsatay in haweenkaasi la dhaariyo si ay u qayb galaan kalfadhiyada uu yeelanayo baarlamaanka guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe ayaa ku boorisay duubabka dhaqanka in ay barbar istaagaan haweenka ayna ku dadaalaan sidii waajibaadkooda guudan lahaayeen abubakar maxamed bacadle raadiya t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen markaan qodobada naga soo gaaray dhanka iyo caalamka intiisa kale madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay u furan tahay inuu iska dhaafo qeyb ka mid ah barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyey madaxweyne barack obama donald trump ayaa si weyna ugu ololeeyay inuu meesha ka saari doono barnaamijka madaxweyne obama ee ku aadan in shacabka maraykanka ay helaan adeeg caafimaad oo qiimo ahaan markaasi ka awood badan waxaana barnaamijkaasi loogu yeeraa obama care waxa uu mar hore sheegay in barnaamijkaasi oo loo yaqaano obama care uu yahay mid musiibo ku ah fikirkaasi oo ay markaasi wadaagaan baa la yidhi guud ahaan xisbiga jamhuuriga balse madaxweynaha la doortay ee maraykanka ayaa waraysi uu siiyey wargeyska lagu magacaabo wall street journal waxa uu ku sheegay in ay markaasi waa markaasi inay u furan tahay inuu daayo qeyb ka mid ah barnaamijkaasi oo uu ku tilmaamay mid uu aada u jecel yahay isagu trump ayaa hadda waxa uu markaasi u muuqdaa mid ka laabtay dhowr ka mid ah ballanqaadyadii uu sameeyey markii uu ololeynaysa ama uu ololeynayay in loo doorto madaxweynaha dalka maraykanka dhinaca kale madaxweynaha midooda yurub ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi dhibaato weyn keeni karayso ama ay ku keeni karto xiriirka maraykanka iyo midooda yurub doorashada la doortay madaxweynaha dalka maraykanka hadda ebra waa donald trump waxa uu ku tilmaamay in arrintaasi ay qayb ka tahay tallaabadii ama hadalkii uu ka sheegay ururka neto oo maraykanku markaasi uu xubin weyn ka yahay oo uu markaa aada u dhaleeceeyey donald trump waxaana jira waddamo kale oo inaha markaasi dhaleecinayay doorashada barack waa donald trump inkastoo markaasi dadka reer maraykan ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha waddankaasi ee beddelaya barack obama oo siddeedii sano ee lasoo dhaafay maamulaya waddankaasi dhowr magaalo oo ka mid ah waddanka maraykankana afartan iyo sideedii saaci lasoo dhaafay waxaa ka soconayay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo doorashada ninka odaga ah ee lagu magacaabo donald trump guud ahaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudarowintaa ayaan kusoo idleynayaa warka caalamka ee subaxnimo ee radio muqdisho ciddii uu sego warku waxaay dib uga heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka